barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena dhallinyarada idinkoo naga dhegeysanaya mawjadaha efmada geeska africa caalamka oo dhan iyo v o a dhogol socotaan
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin tobanka bisha julaay labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada dhegeystayaal aan idiin helana waxaa ka mid ah warbixin aan ku eegayno hablaha iyo isticmaalka internetka iyo saameynta uu ku leeyahay noloshooda halkan waxaan ku deganahay gurigaan baan deganahay toddoba gabdhood baan ku deganahay waxaanu ka isticmaalnaa internetka anigoo oday baan leeyahay waa iga maqan yahay gabar kale waa xaas waa ka maqan yahay gabdho kalena waa nala joogaan oo dhalinyaro ah marka internetkan isticmaalnaa waxaanunu ka isticmaalna dhinaca facebooka whatsappka waanu ka isticmaalnaa toddoba gabdhood baan nahay toddobadeeda gabdhood bil walba midii lacagta kusoo baxda ay bixisaa sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan duruufaha shaqola'aaneed ee dhallinyarada ku nool caabudwaaq dhallinyarada degmada caabudwaaq ama degaamada hoos yimaadaba waxaa ka jira shaqola'aan shaqala shaqola'aantana waxaa beesgareeyey wax kale ma ahan waa dhallinyarada dadka oo dhallinyaro u badan iyo shaqo la'aanta iyo shaqo oo magaalada aan ka jirin nin aan ahayn ganacsi xubintii ciyaarahanna waan idin haynaa si yeeshee kusoo dhowaada warkii dunida marka hore ururka xuquuqda aadanaha ee syriya ayaa waxa uu sheegay in xabajoojintii lagu dhawaaqay ay si fiican uga dhaqangelayso saddex gobol oo ku yaalla koonfurta dalkaasi syriya oo dagaal aanu ka jirin iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka ay isu diyaarinayaan haatan sidii ay ugu furmi lahaa wareeggii ugu dambeeyey ee wadahadallada nabadeed ee ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay ee la doonayo in lagu soo afjaro colaadda muddada lixda sana ah ka taagneyd dalkaasi hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee syriya waxay sheegtay in gobollada daara iyo kunitra meelaha qaar la jebiyey xabajoojinta
dowladda waddanka austria ayaa wasiirka dhaqaalaha ee dalka turkiga ka mamnuucday inuu soo galo dalkaasi si ay uga qayb galo dibadbaxyo lagu xuseeyo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka austria ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey go-aanka uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi austria waxaa kaloo uu sheegay in dibadbaxyo uu ka qayb galo nihaad saybake oo ah wasiirka dhaqaalaha ee dalka turkigu halis gelin karo amniga iyo kala dambeynka dalka austria dowladda austria ayaa hore u dhaleecaysay howlgallada ciidamada amniga ee turkigu ay fuliyaan wixii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay waxaanay ku baaqday in la hakiyo wadahadallada turkigu uu doonayo inuu kaga mid noqdo midowda yurub go-aanka dalka austria waxaa ka horeeyey go-aan kale oo ay dowladda netherland ku sheegtay in ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi turkigu aanu iman karin dalkeeda ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga turgul turkes ayaa doonayay inuu ka qayb galo xaflad jimcihii ay dhiganayeen bulshada turkiga ah ee dalkaasi netherland ku nool oo lagu xuseeyey isla afgembigaasi dhicisoobay
waxa aada u soo badanaya isticmaalka internetka kaasi oo qayb ka noqday nolosha dhallinyarada haddaba wariyaheena v o a ee magaalada boosaaso ayaa wuxuu la kulmay ilaa iyo toddoba gabdhood oo wada karaystay guri iyo internetba si ay markaasi ugu adeegsadaan halkaasi internetka inay xiriir joogtaa ay la yeeshaan waalidkooda iyo ehelkoodaba haddaba yuusuf maxamuud yuusuf ayaa waraysigaasi la yeeshay hablahaasi abow anig waxaa laydhahaa sacdiyo yuusuf ismaaciil maxamed waayahay bal waxaa iga warantaa sacdiyo halkan iyo waxaa ka qabataan halkan waxaan ku deganahay gurigaan baan deganahay toddoba gabdhood baan ku deganahay waxaanu ka isticmaalnaa internetka anigoo oday baan leeyahay waa iga maqan yahay gabar kale waa xaas waa ka maqan yahay gabdho kalena waa nala joogaan oo dhalinyaro ah marka internetka isticmaalnaa waxaannu ka isticmaalna dhinaca facebooka whatsappka waanu ka isticmaalna toddoba gabdhood baan nahay toddobadeeda gabdhood bil walba midii lacagta kusoo baxday bixisaa boqol dollar ahaad marka waxaanu sameynaa wixii lasoo dhigana waanu kubanti baan ka bixinaa dadkaas sida gaarka ah ula xiriirtaan maxaa ka mid ah odayaashayada eheladayada asxaabtayada oo u badan waa garata soo maahan waayahay marka ma jiraan in qaar kale oo dhalinyarada dumarkii wiilasha ay idin yimaadaan aada eh, internetka wada isticmaashaan in badan oo aanu siino waaba waa jiraan dariska ah oo noo yimaada magaalada gudaheeda nooga yimaada kuwa nala degan oo darisyada ah waa jiraan inaanu siino arrintaan see u arkaan marka eh, dadka xaafadda u dhow iyo dadka kaleba dadka qaybana waa raxmatashiil oo waxyaalo kale u arkaan dadna waa soo dhaweeyaan si wanaagsan bay u soo dhaweeyaan waa kaad Eh, gabdhaha kale ee jooga eh, ma waxaa jira eh, qaar la qabo oo iyagu eh, dhalinyarada kale ee qaba ay dibadda jiraan haa laba kalaa jirta waa kaa oo maqan odayaashoodii laakiin ayagu joogaan Eh, waa tahay qaar ka mid ah eh, dhalinyarada ayaa halkan jooga Eh, waa xilli habeen ah oo aan eh, kusoo booqday halkan Eh, walaal habeen wanaagsan magacaaga wanaagsan oo wacan magacaygu waa xaawo xamse aadan haye bal xaawo waxaad iga warataa eh, qaab noocay u isticmaashaan internetka run ahaanta waxaan u isticmaalnaa siyaabo badan baan u isticmaalnaa internetka waxaan u isticmaalnaa facebooka whatsappka feebarka marka asxaab badanna waanu kala hadalnaa nooc kasta ha noqdeen ma jiraan marka eh, caqabado aad kala kulantaan intaa isticmaalaysaan eh, baraha bulshada dabcan way jiraan dad badan oo kugu soo darsanaya kuwo qaar magacyo foolxun ugu qoran yihiin oo way jiraan aanu blog saarna aanaanu qaabilin kuwana waanu qaabilna waa soo dhaweynaa in badan markaas waxyaabo badan baa kala kulmaysaa internet kuwo badanoo sawirkaaga qaadanayo soo dhigaya hadday doonaan markaa wala iska caqabada badan yahay xagga internetka ma jiraan marka cid aad si gaara ula xiriirto oo intaa baraha bulshada ku jidho dabcan way jirtaa faamiliga ee maxay ahayd dad khaas ah way badan yihiin dadkan kala hadalo Eh, waayahay eh, walaal eh, magacaagii sheeg mustaxa maxamed nasteexo eh, imis waqti baa isticmaashaa eh, khadka internetka walaal waxaa isticmaalaa khadka maadaama khadka uu guriga yahay waqti kooban ayaa isticmaalaa duhuradii iyo habeenkii iyo kale meelahaas baa isticmaalaa marka ma jiraa- ma jiraan marka cidad aad si gaara ula hadashaa haa waa jiraan dad badan ayaa jira oo faamiliga iyo dad badan aa isnaqaano dhalinyarada ka mid ah ugu dambeyn eh, sacdiyo waxaad iga warantaa eh, waqtiyada aad sida gaarka u isticmaashaan eh, khadka yuusuf walaale waxaanu isticmaalnaa khadka laba- laba waqti badana oo kooban dadka guriga joogo dhalinyarada waa dadka wada shaqaysta waa dad meheraley ah waa dad maxaan ku dhahaa ganacsataa waa dad waxbarashaa leh habeenkii iyo duhurkii baa la isticmaalaa internetka oo si kooban waaye habeenkii adigu ilaa saddex saac afar saac shan saac maalintiina ilaa kowda ilaa labada waa u badan yihin dad badanoo laakiin guriga nala degan oo xaasasa ayaa jira oo isticmaala oo joogto oo isticmaala waxaa noogu kalifay dhaqaalaha intaa leeg maadaama aan aragnay shirkadda lacagteedii iyo maxaan ku dhahaa moobeelka in ay kala lacag badan yihiin internetka waxaa noogu kalifay inaan soo xirano micnaha shirkadda oo na- nagu lacag badnaatay habeenkii ugu yaraan laba doolar saddex doolar baa nagu baxda
oo mobeelka oo moobeelka ahaa laakiin markay internetka soo xirataan waa ka dhaqaala yaryahay in badan buu ka dhaqaala yaryahay wuxuu uga dhaqaala yaryahay halka doolar ama labada doolar baad habeenka ku hadlaysaa fikradda goorma idinku dhalatay muddo adigoo hadda kasoo wareegtay saddex bilood haa sidee u aragtaa eh, in dhalinyarada iyo wiilasha ay iska guursadaan internetka masi jiraan cid aad isleedahay ilaa iyo hadda waxay iska barteen oo ay iska guursadeen in badan anaga waayo kuwa anaga nala jooga guriga ayaa iska guursaday oo hadda isqabo oo nolol wadaaga
waa hagaag warbixintaasi waxaa magaalada boosaaso ka soo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ibraahinow eh, wadamadan aynu joogno dee waad aragtaa in badan dad guryo intay wada galaan wada kiraysto oo internetka iyo kiradaba iyo jaarkaba isla dhiiba laakiin eh, ka waran hablaha geesiyaasha ah ee intay eh, guri kiraysteen lacagtiina wada guulaya sidoo kalena internetkii iyo adeegii guriga isla bixinayo waa wax ajaa'ib badan waa mar haddii eh, warqad iyo qalinta lasoo dhiga la xisaabtamaya adiga bishii hore meeqaa bixisa iyo yaa caana adiga waa soo gedaya
maanta waxay ka mid tahay arrimaha caqabadaha weyn ku ah guud ahaan dhallinyarada soomaaliyeed taasi oo qeybo badan oo dhallinyarada ka mida ku kaliftay inay tahriibaan amaba ay ku kacaan falal aan wanaagsanayn wariyaha v o eda raalli hada dhegeystayaal wariyaha v o eda caabid waaq cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa booqasho ku tegay degmada caabud waaq waxaana nooga soo diray warbixintan uu ku eegayo duruufaha shaqala-aantu ku hayso dhallinyarada ku nool halkaasi degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxa ay ka mid tahay degmooyinka gobolada dhexe safar shaqo oo dhowaan aan ku tegay halkaa waxaan kula kulmay dhalinyaro fara badan kuwa oo badankood aan haysan shaqo islamarkaana kooxkoox u fadhiya goobaha lagu shaaha ee magaaladaasi halka gelinka dambe ee galabtiina ay barxadaha banooniga camiraan inkastoo xaalka shaqola'aanta dhalinyarada soomaaliyeed ay ka siman yihiin haddana qaar ka mid a dhalinyarada degmada cabudwaaq waxa ay qabaan in iyaga ay wehel dhowla yihiin shaqola'aanta ku habsatay dhalinyarada soomaaliyeed jaamac axmed buraale waa guddoomiyaha dhalinyarada degmada cabuudwaaq waxa uu ka waramayaa heerka shaqola'aanta ee dhalinyarada degmada iyo sababaha ay dhalinyarada u shaqola' yihiin wayaan dhallinyaradu ma ahan mid ay doorteen shaqala-aanta deegaanka ka jidha baa deegaanka waxaa ka jidha shaqala-aan shaqala-aantana waxaa beesgareeyey waxaa jira dhallinyarada degmada cabudwaaq ama deegaamada hoos yimaadaba waxaa ka jira shaqala-aan shaqala shaqala-aantana waxaa beesgareeyey wax kale ma ahan waa dhallinyarada dadka oo dhallinyaro u badan iyo shaqo la-aanta iyo shaqo oo magaalada aan ka jirin nin aan ahayn ganacsi maxaa yeelay magaalo ma lahan webi laga kalluumaysto ma lahan xeeb bad laga kalluumaysanhayo ma lahan beero waa dad xoolo dhaqato ah dadka baadiyaha ku hareereysan degan waa xoolo dhaqato dadka degmada joogan waxa weyaan waxay ku tiirsan yihiin waa xoolahaas iyo wax income ka soo gala dibadda marka qofkii boqolkiina boqol ma noqon karaan ganacsado dadku ma wada noqon karaan
maryan cismaan faarax waxa ay sheegaysaa in hablaha ay ka badan yihiin wiilasha xagga shaqola'aanta ee ku dhacday dhallinyarada cabuudwaaq boqolkiiba boqol gabdhaha iyo wiilasha shaqola'aanta markii loo fiiriyo gabdhaha u badan waxaa shaqola'aanta ah waxaana ku keenaya gabdhaha waxay u badan yihiin horta gabdhaheenna waxbarasho fiican may lahan oo tayeel ma waxbarashada xaggeeda wiilasha kaga badan hadda dhow bay kusoo baraarugeen gabdhaha waxbarashada marka hadda heerkii loo baahna hadda weli ma gaarin laakiin intaan ka rajeynayna way soo gaari rabaan marka markii loo fiiriya xagga shaqada wiilasha iyo gabdhaha gabdhuhu way ku yaryihiin wiilasha alaaba ka shaqo badan oo kaga haysan deeq cabdi xalane waxa uu tilmaamayaa in dhallinyarada kuwa waxbartay iyo kuwa aan helin waxbarashada ay ka saman yihiin shaqo la-aanta
deegaankan waxaa ku nool ama u badan dadka ku nool dhallinyaro dhallinyarada laba qeybood ba iskugu jiraan qeyb waxbaratay oo jaamacada ka baxay ama secondary ah iyo qeyb maxaan ku rahdaa aan waxba baran baa iskugu jira markii la fiiriyo dadka shaqada hela oo shaqaysta waa dad aada farakuturiso ah waxay marka u badan yihiin dad aan shaqayn bay u badan yihiin sidaa daraaddeed dhallinyaradii aan maxaan ku rahdaa waxba baran uma arkaan in maaragtay maxaan ku rahdaa waxbarashadii maaratay hami badan ma sii fiirinayaan oo waxay ku dheeyihiin hebel iyo hebel iyo hebel waxbay barteen jaamacaday ka baxeen intaas buu qalin kusoo firodhay buugii qalin buu watay shaqana ma haysto maxaa marka indhaha iskaga ridayaa marka waxay u badan yihiin markii la fiiriyo dadkii in marka waxbarashadii dadkii waxbaranayay waxbarashadii laga niyadjabiyo oo ka niyadjabo uu yidhaahdo intii raggii iga horeeyeyba waxba maaragtay shaqa ku meelin waxbarashadii marka sidee maaragtay maxaa aniga maantay waxbarasho taraysaa maantay anfacaysaa intii aan waday raadinta sababaha dhallinyarada shaqo la-aanta ay u hayso ayaa qaar ka mid a dhallinyaradii aan la kulmay waxa ay ii sheegeen in dhallinyarada looga faa'iidaysto marxalado kala duwan oo dhibaato ay kala kulmeen dhallinyarada degmada cabuudwaaq waxay saameyn ku yeelaysaa ugu horeyn horta dhallinyaradu inay ka qayb qaataan waxyaabaha tahriibka oo kale ah muqaadaraadka oo kale inay iska noqdaan wax muqayil oo kale oo derbijiif oo kale ah waxaa kale ka qayb qaadanaysaa deegaanka soo saarkiisa hoos buu u dhacayaa oo deegaan macnaha shaqo abuurkiisa iyo dhedhiniisu hay ay noqonayso maaha waayo dhalinyaradiisii baa waxay tahay dhalinyaro aan shaqo lahayn oo waxba ka shaqaynin oo iska joogo aan waxba qabanin marka qabiiladoo kale inay isdagaalaan kale wuu ka qayb qaadanaysaa oo wuxuu kusoo kordhinaysaa inuu qof dhiiggiis gala ama iska dilo dadka ama qabiil ahaan ay u diriraan
waxay ka dhexli karaan dhalintu in ay ku biiraan muhaadaraadka dadka isticmaalo oo kale inay ku biiraan kooxaha argixisada oo kale in ay naftooda u huraan inay isku dhiibaan magafe iyo wax la mida ama badaha jibaaxaan oo ku dhintaan meelahaas waxay sababi kadhaa in ay ku biiraan qabaa'ilada ama dadka hubka qaata oo hogaamiye ku-xeedyada oo kale la dhihi karo waxay keeni kadhaa dhallinyaradii inay qortaan waliba dad da-dooda aadka u yara inay askarin askarta qortaan waxyaala badan bay keeni kadhaa marka waxaan isdhihi karnaa waxyaala badanna waaba keento hadda waa la dareemi karaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
waa hagaag haatana dhankii muusiga balaan janaal cabdhan waxaan idiin soo qabanaynaa heestal kudhigeedu yahay qarni iyo halwad xuseen
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo soo diyaariyey axmed cali shiikh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay ciyaaryahan wayne rooney ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsan noloshiisa ay noqon lahayd haddii uu koob kula guulaysto kooxda kubadda cagta everton oo dhowaan uu ku biiray ciyaaryahan rooney ayaa soo gebagabeeyey saddex iyo toban sano oo uu la joogay kooxda united waxaana uu dib ugu laabtay kooxdiisii hore everton intii uu ku sugnaa kooxda united waxa uu ku guulaystay shan koob oo horyaalka brimier liiga ah saddex koob oo liig kaab ah hal f a kaab iyo sidoo kale koobka horyaallada qaaradda yurub iyo koobka yuruba liig si kastaba waxa uu sheegay in kooxda everton oo koob ay ku guulaysato ay ugu dambaysay sannaddii kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ay hadda u baahan tahay in koob ay qaado kooxdan kubadda cagtu waa in ay noqotaa koox guulaysata oo koob ku guulaysata waxaana xasuustaa koobkii efa kaabka ee sannaddii kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii ay kooxdan ku guulaysatay markaasi oo aan ahaa sagaal jir sidaa darteedna in koobkaasi uu noqdo kii ugu dambeeyey waa waxaan wanaagsaneyn ayuu yidhi ciyaaryahan weyn ruune dhinaca kale kooxda kubadda cagta chelsea ayaa soo gebagabaysay saxiixa ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda rooma iyo xulka jarmalka anton rudigar kaasi oo qandaraas shan sana asiixay kadib markii ay ka bixisay lacag sagaalaabaatan milyan oo geniga dalkaasi ah rudigar oo afarlabaatan jir ah ayaa waxa uu soo gebagabeeyey dhowaan uun ka qaybgalkiisii koobka confederation kaabka ee ka dhacay dalka raashka halkaasi oo xulka jarmalku ay koobka ku guulaysteen waxaan dareemayaa farxad waana ku faraxsanahay fursadda ay siisay kooxda jelsea ayuu yidhi ciyaaryahankan kooxda jelsea ayaa ciyaaryahankan ka bixin karta lacag dhan soddon iyo saddex dhibic saddex milyan oo geni haddii shuruudaha qaar ee lagu xiray saxiixiisa ay hirgalaan agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda jelsea michael emenalo ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan rudigaad uu yahay ciyaaryahan da'yar oo haddana khibrad wanaagsan leh ugu dambayntiina ciyaaryahan romelo lukaku ayaa waxa uu fariin macsalaamo ah u diray taageerayaasha kooxda everton isagoo uu ku biiraya kooxda manchester united ciyaaryahankan oo afarlabaatan jir ah ayaa waxa uu maray caafimaadka kooxda united waxaana la filayaa in maanta lagu dhawaaqo inuu kooxdaasi si rasmi ah ugu biiray waxaana ay kooxda united ka soo bixisay toddobaataniyoshan milyan oo geli iyada oo ka dulqaaday naadiga chelsea oo aad loo rumaysnaa in ciyaaryahankan uu dib ugu laabanayo ciyaaryahankan oo kooxda everton ku biiray sannaddii ayaa saddex xilli ciyaareed oo uu ku sugnaa waxa uu dhaliyey lixdan iyo siddeed gool oo horyaalka brimier liiga ah waxaan jeclahay in aan mahadnaq u diro taageerayaasha kooxda everton ayuu soo dhigay bartiisa instagram waxaan uga mahadnaqayaa taageerada ay siiyeen muddadii afartan sano ah ee aan joogay kooxdaasi waxaan ku faraxsanahay sida ay ii sharfeen ayuu yidhi ciyaaryahan dukaku xubintii cayaarahana waana
aad buu mahadsay axmed cali sheekh oo ciyaaraha inoo soo diyaariyay halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay ibraahim xasan daanduray ayaan ka codsanayaa mid ka mid a qodobadii wararka inuu ina xasuusiyo inta aynaan dhinaca heesaha jalleecin ibraahim mahadsanid zahra ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee siriya ayaa waxa uu sheegay in xabajoojintii lagu dhawaaqa si fiican ay uga dhaqangelayso saddex gobol oo ku yaalla koonfurta dalkaasi siriya oo dagaal aanu ka jirin iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka ay isu diyaarinayaan inay u furmaan werigii ugu dambeeyey ee wadahadallada nabadeed ee ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay ee la doonayo in lagu soo afjaro colaadda muddada lixda sano ah ka taagneed dalkaasi ururka ayaa waxa uu sheegay in gobolada daara iyo qunetra qaybo ka mid ah la jebiyey xabajoojinta
aad baad umahadsantaha ibraahimow haatana dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa codka fanaanada sahre axmed cabdilaahi sahra ilays ibraahimow sahre ilays waxay tidhi naagaha barh baa jira marka beri la guursado bismilaysan waaye kaygii bartuu jiro boqoro allahayo igu beeg allahayo maruu indhaha isaar hahe ka waran arrinka isaga
hadda qof walba oo jacayl uu hayaa sidaa yidhaahdee kaligaad maana
laakiin runteed ma tahay in dumarka qaar marka la guursado ay bismilaysan waayaan
taas soco waaya adiga idaaraheeda ku celin
waagaa guud ahaan idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantu waa nageyntaa intaynu mar kala kulmayno waa ibraahim daandure iyo sahre cidle oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgeliyo